رب العالمين سبيل السلام على أمر الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد waxaan leeyahay in madaxweynaha wafdiga la socda iyo bulshada reer la jeclo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad baan ugu faraxsanay maanta madaxweyne inay rumowday himiladaadii waanu ka dhabaynay oo ay suurto gashay waddadii wataale- wajaale oo maanta la marayo oo ay dhammaystirantay dhammaystirantay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa mahad leh waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa cid kasta oo naga gacan qabatay oo wax naga tartay waxaan jecelhaysa inaan horta caddeeyo waddadu toddobiyo toban kilomitir iyo barhka halkan soo gaadhay waxa weeyaan istabta annaga ay shaqadeedu tahay waddooyinka magaalada gudaheeda waxay iskale dowladaha hoose annagu waxaynu soo gaadhsiinay istabtii wajaale intaa isabta xaggaa ka xigtana waa kii uu yidhi kilomitirkaa abiib baa xukumay oo waa reer wajaal haddii wax kale aad bixin weydeen bal kilomitirkaasuu bixiya laakiinse waxaan jecelahay runtii dad badan oo ee waxa weeye wax ka geystay oo uu ka mid yahay maxamed abu siciid somkayban oo nagu caawiyey iyaamii u horraysay waddadu culayska nagu lahayd inuu qalabka nagu caawiyo ciidda inay nala gooyaan wax weyna runtii nagu tartay dhowrkii kilomitir oo horreeyey si aan u hinqanno sidoo kale ee waxa weeye dowladda hoosee gabiley oo laba kilomitir bixisay iyadana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa si niyad samiya oo mar walba ayna barbar taagnaayeen ee jaamac oomaar oomaar kambeni oo kilomitir iyo boqol xabood daamurana siiyey isagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa dadkii gacanta ay naga soo gaadhay ee nagu gacan qabtay runtii markii aannu bilaabaynay waddada aad baanu niyad samaayo waxaan islahaa ganacsatada reer wajaale lacagta ka buuxda ayuunbaad ka ururin haddaad barh bixisaan barhka kale iyagaa bixin laakiinse ilaahay wuxuu qadaray intii wax ka geysatay intaasay ahayd hawlisa ma dhammaan hawle ma dhammaan oo nin dadka berigii hore wax weyddiin jiray baa waxa lay wuxuu yidhi anugu ninka wixiisa ii diida oo mana cadhoodo mana caayo allah yarxama wuu dhintay ninkii wixii mana mana cadhoodo mana caayo ila wixiisii buu diidoo lama lihi dihinuun baan ku qoraa wuu ii dihiye marka reer wajaale waa dihin yihiino waa dihin waa laydinka sugay intaa ka soo kow madaxweyne sidaad ka warhayso oo waddadii labaad ee dhammaatay dhammaystiranta waxaa socda waddooyin badan oo eh, waxay ay ka mid yihiin waddada tandowga cad oo la wado waxaa ka waxaa jirta waddadan ee waxa weeye la wada ee meesha la yidhaahdo salaxley oo meel fiican maraysa runtii waddooyinka yacni ugu horreeya ee meesha fiican maraya ka mid ah ilaa labaatan kilomitir oo dhowdhow la sameeyey ee waxaa jirta iyaduna waddadii oo hadda la bilaabay waddadii ee meesha la yidhaahdo balegubadle waxaa jirta waddadii allay bado iyadana hadda la bilaabo alaymankeedii iyo qorsheyda hadda la wado waxaa jirta waddadii ood weyne oo iyaduna meel fiican marayso xarakaawadi runtii in badan la waday socotana waase waddo dheer oo u baahan taca badan runtii ee sidoo kale waddadii ceergaabo oo iyana la bilaabay oo shaqadii ka socoto laba koone ka socoto halka dhexana insha allahu tacaala lagu jiro mobilizationkii iyo shaqadii way- waxay ka socotaa ceergaabo oo laga bilaabay iyo in afmadoobe halka farco looga baydho labadaba way ka bilaabantay waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala maalin maalmaha ka mid ah in lagu riyaaqi doono lagu reereen doono iyadoo sida taa loo furay shalay bay ahayd maalintii la furay la la dhagax dhigee la bilaabay waxaan se jecelahay inaan xuso waddooyinku intaasoo keliya maaha waddooyin badan baa jira oo iyaduna qorshaha noogu jira ilaa lix iyo soddon waddo ayaan filayaa inay yihiin wa- waddooyinka ah kuwa access roadka la yidhaahdo ama wadda xagaafka ee tagta beeraha iyo miyiga ee si ay u suurto gasho inay ku xidhmaan aan ugu talagalay qorshaha in jidcadda- jidcadayaal la dhigo waxaa jirta hay-adahaanu la kaashanayna hadday haddii ay suurto gasho laakiinse marka hore waxaanu ku tashanaynaa xooggeega waxaanu ka qaban karno ee toddoba waddo ka mid ah ama lix waddo ka mid ah ayaa hadda aanu qorshaheedii horreeyey wadnaa waddooyinka noocaasa waa waddooyinka beeraha iyo miyiga u baxa insha allahu tacaala iyagana waxaanu rajaynaynaa inaanu wax ka qaban haddaa la ka dhigo waa waddooyinka u baahan carrakaawada in la dhigo ama jidcadda laga dhigo ee waddooyinka noocaasina way jiraan oo way socdaan waxaan runtii jeclaa inaan xuso waddadan wajaale aynu joogno dadkii qaybta libax ka geystay shaqaalihii maareeyaha iyo maamu iyo maareeya ku-xigeenka iyo maamulka marka laga yimaado waxaan jeclaa inaan xuso laba nin oo qayb aada u muhiima ka geystay muuse sookac injineer cabdilaahi madaxweyne waxaan jeclaa inaan hortaada aada uga ammaano muuse galay iyo injineer cabdilaahi cali jawhar oo ah injineerkii waddada dhisay aad iyo aad baan madaxweyne hortaada uga ammaanayaa ku qofna laguma mas-uulo wuxuu geystay iyo wuxuu qabtay laguma mas-uulo aad iyo aad aan runtii u ammaanaya waxaan ilaaway shaqaalaha runtii faraha badan oo aadka u badan ee r d a ee tacabka badan ka geystay ee maalin habeenba taagnaa laakiinse inaan madaxdooda cusub ay igu waajiba waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin aad iyo aad baa mahadsan tihiin xilkii laynoo diray baynu gudanay waxa weeye aad iyo aad baa mahadsan tihiin intaa kadib waxaan jecelahay inaan xuso waxa had iyo jeeraale la xusaa horumarka iyo dad badan oo horumarku u muuqan waayo oo laga yaabo inay ku talax tagaan aragtida mucaaradnimada aragtida mucaaradnimada xasad maaha mana aha inaad dalkaaga horumarkiisa ka hor timaado waa inaad dhaliisho wixii dhaliil leh waana inaad tilmaanto wixii laga gaabiyo cidna kuma diidana waa rool aad leedahay nin ka mida baa maalin wuxuu igu yidhi war waxaana dhibay oo naga daysaan dhagaxanaad dhigaysaan iyo maqaskanaad jaraysaan naga daaya waxaan leeyahay maqaska iyo dhagax hadduu ku dhibo bal dadka jinku ku jira baa qur-aanku dhibi jiray yaan horumarku idin dhibi horumarku yaanu idin dhibinoo dhibaato idinku hayn maqaska mashaariicda lagu jarayo iyo dhagaxa mashruuca aasaaska u ahi yaanu idin dhibin haddaannu beenino ama qaban weyno ama ka gaabinno wax waad ka sheegi kartaa waxaase fiican inaanad iskuma dayin inaad dhaliilu la taagnaatay dhinac nala qabo waan ku baahanna waxbaad nala qaban kartaa kumana qarinayno waxaad qabato waanu sheegayna waxaan intaa kaga baxayaa inaan ee, ku soo gabagabay hadalkan iyo waxaana lagu yeedhayaa mikrafoonka madaxweynaha madaxweyne ku soo dhawow maxamed jibril saalax maxamed xamed silaayo ku soo dhawow madaxweyne
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحلقة هي آد وزيتها المنطقة أنا قلت إلى سعودة إن أنا كنت أقيم كلماتها ورتابت عن ورتابتها ودنا كربيني يعني يوم تو شارع ودراسوا مهمتنا قرقة ولا ودراسوا قبل كهمية وينولة ودراسوا وحياة بدن وفرد الدلكة karamida meelahaan ballan qaaday oo aan mar walba fulinayno wixii aan ummadda iyo shacbiga u ballan qaaday waxaan qabaa waddooyinku caam ahaan inay waxa dalka isku xidhaya yihiin inay waxa ummadda midaynaya inay yihiin inay waxa dalka horumarintiisa eh, muxuu ahay eh, hirgelinaya ee dhaqaajinaya inay yihiin marka waxaan aaminsanahay gobolkan oo ka mida gobollada wax soo saarka badan ee waxtarka badan qaranka u leh ee la xidhiidhiya etoobiya la xidhiidhiya ee wax badan u tara ummadda dhinac kastoo laga eego inay faa'iido badan u soo korinayso gobolka iyo xidhiidhkiisa uu dalka intiisa kale la leeyahay iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga aanu leeyahay etoobiya intaba inuu wax badan ka tari doono ummadda iyo dalka wuxuu soo korin doono marka waxaanu ballan qaadaynaa inaan mar walba ku dadaalno oo wadno dadaalkaanu ku jirno inaanu horumarino waddooyinka dhismahooda horumarintooda dalka isku xidhkiisa isukeenkiisa u aragtan ilaa shaqooyinka laga qayb galo laga wado waddadii ceregaabo si ay ummadda oo dhammi ka wada qayb gashay ee shacbiga oo dhammi ka wada qayb galay waxaa inoo ballana inaynu taasi noqoto dariiqaynu ku soconno oo ku wadno inaynu ummadda iyo dalka isku xidhno horumarintiisa midnimadiisa wadajirkiisa waxaan aad iyo aad ugu maadaqayaa sharaf iyo qiimo si qiimana iyo sida qiimaha iyo sharafta leh ee aad noo soo dhoweyseen sida caado leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantahay washukran kasiiran aad baa u mahadsantahay